barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internet-ka ee v o a somali com
duhur wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis kowda bisha juun sanadka laba kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah caashi ibraahim
qodobada aynu idinkugu hayno barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah tacadiga ay wiilashu u geysanayaan gabdhaha dhallinyarada ah ee ku nool magaalada laascaanood oo la sheegay inuu sii batay iyo gabdhaha oo walaac ka qaba ammaankooda hablaha horta oo badanka habeenkii marka ay waxbarashada ka baxaan aysan awood u lahayn in ay gurigooda tagaan ayaga oo ka baqayay haddii ay tagsi raacaan inamo yarar baa wata mas-uul maaha hadhow haddii ay tacadi ama kursi sameeyaan dowlad qabanaysa ama sharci lala tigsanayaa ma jiro sidaas daraaddeed hablihii waxay danta ku khasbaysaa in ay lugeeyaan ilaa gurigo hadho ayagoo gurigooda socdaa waxaa dhaci karta in luuqyadii loo gala jidadkii loo istaaga hablihii
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan magaalada jabuuti oo ay dad badanna ka xagaabaxayaan inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan oo kusoo beegmay xilli kuleylo ah horta bisha rabadaan uma iigu muhiimsan anig ahaan inaan kuleylka aan ka yar baxo sababtuna wax kale maaha waan karaa inaan dalka dhexdiisa meel ka mida uu qabo waan heli karaa aan ku xagaabaxo waan jeclaa inaan ku xagaabaxo laakiin waa dalka dhexdiisa uun dadku waa dadkii uun dhaqanku waa dhaqankii uun laakiin meel ka duwan meesha aad ku nooshay ama aad ku barbaartay inaad soo aragto waa muhiim
xiisaha aad barnaamijka maanta ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah waxaad la baxdaa adduunyada dhig iyo baaska xijabo dhig iyo baaska xijabo barina ka sii horreeye habaalmeeni ruuxaba ahane kabogo wax sii dhiigabay xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaan idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta marka horease waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka caalamka ugu weyn
argagixisada dunida ayaa sanadkii tagay gaartay heerkii ugu sarreeyey islamarkaana rabshadaha ayaa dhaqaalaha dunida u geystay khasaare dhan afar iyo toban dhibic saddex trilyan oo dollar ayadoo maraykanka keliya uu gaaray khasaare gaaraya laba dhibic shan trilyan oo dollar warbixin ay soo saartay hay-adda nabadda adduunka ee global peace index oo ku saabsan dagaalada nabadda iyo ammaanka ayaa tilmaantay in nabadda dunidu ay sii xumaanaysay tobankii sano ee tegay taasi oo ay ugu wacan tahay dagaalada iyo argagixisada ka dhacaya bariga dhexe iyo waqooyiga afrika daraasadda ayaa sheegtay in hoos u dhacan uu saameeyey horumar wanaagsan oo dunidu ay ka sameynaysay xagga nabadda tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka sida ay sheegtay warbixintana ficilada argagixisada ee sanadkiiba ayaa saddex jibaarmay tan iyo sanadii laba kun koo iyo toban warbixinta ayaa sheegtay in dalka syriya uu sanadkii tagay noqday kan ugu nabadda xun dunida islamarkaana shanta dale ugu ficilada argagixisada badan ayaa kala noqday dalalka ciraaq nigeria afghanistan bakistan iyo syriya
qarax bam oo gaari xamuul loo adeegsaday ayaa subaxnimadii arbacadan ka dhacay qaybta diblomaasiyadda ee caasimadda afghanistan iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan sagaashan qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan afar boqol oo kale bamka ah ayaa ku qarxay bartamaha agagaarka wasiir akbar khan ee caasimadda kaabuul halkaas oo hooy u ah diblomaasiyiinta shisheeyaha ah iyo xafiisyada dowladda isagoo khasaarena u geystay tobanaan gaadiid iyo dhismayaal halkaasi ka agdhowaa mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegay in qaraxyada laga soo buuxiyey booyad kuwa wasaqda qaada ah dadka ay dhibaatadu soo gaartay ayaa badankood waxay ahaayeen rayid laakiin dadka dhintay waxaa ku jiray ilaalo xagga ammaanka ah oo afghaaniyiin ah oo ku sugnaa qaybaha diblomaasiyadda
qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaana intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana qeybihii kale ee idaacadeena duhurnimo cabasho xoogan ayaa kasoo baxaysa hablaha dhalinyarada ah iyo guud ahaan haweenka ku nool magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kadib markii ay kor u kaceen faladambiidyada isugu jira kufsiga iyo boobka xiliyada habeenkii dumarka lagula kaco qaar ka mid a hablaha dhallinyarada ah magaaladaasi ayaa sheegay in dhibaato ay ku qabaan sidii ay guryahooda ku tegi lahaayeen marka ay goorfiida ka soo rawaxaan waxbarashada wariyaha v o e da cabdikariim olol ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada laascaanood
dhallinyarada magaalada laascanood ayaa bilaabay olole ay kaga hortegayaan dhibaatooyinka dhexdooda ka dhexdhaca gaar ahaan kuwa gabdhaha loogu geysta ee habeenkii ay la kulmaan waxayna sheegeen in gabdho fara badan ay had iyo jeer dhibaatooyin la kulmaan kuwaasoo tacadiga ay u geysanayaan dhallinyarada dhexdooda ay noqotay mid cabsi ku abuurta marka ay ka yimaadaan goobaha waxbarashada ayna habeenkii ka soo rawaxaan suuqa qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascanood oo wacyigelintina wada sidii dhibaatada looga hortegi laha ayaa barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga e v o a uga waramay laga waran dhibaatooyinkan iyo hada jeer cabashada cabsida faraha badan ee gabdhaha soo wajahaysa gaar ahaan xiliyada jaamacadaha ay ka imanayaan goobaha waxbarashada ka imanayaan bal ka waran bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa maymuun cabdiraxmaan muuse anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka sool kana mid ah ardayda jaamacadda gulis run ahaantii waxaan odhan karaa waxyaabaha kufsiga waxaa keena ama sababa hablaha horta oo badanka habeenkii marka ay waxbarashada ka baxaan aysan awood u lahayn in ay gurigooda tagaan ayaga oo ka baqaya haddii ay tagsi raacaan ama gawaarida gaadiidka magaalada ka shaqeeya inamo yarar baa wata mas-uul maaha hadhow haddii ay tacadi ama kufsi sameeyaan dowlad qabanaysa ama sharci laga tigsanayaa ma jiro sidaas daraaddeed hablihii waxay danta ku khasbaysaa in ay lugeeyaan ilaa gurigoodii hadhow ayagoo gurigooda u socdaa waxaa dhaci karta in luuqyadii loo galay jideedkii loo istaaga hablihii sidaa darteed inanta waxay la kulmaysaa waxyaaba aysan filanan oo ah wixii ay markii hore ka baqasa ay gaadiidka usoo raaci weydey waxaa kale oo keenta kufsigaan odhan karaa anuu shaqsi ahaantayda inan marka uu damcaynu inan la sheekaysto ay ku gacansadhe tirahdo waxaas ma aqbalayo waxa uu go'aansanayaa sida uu ku dhaqaaqi lahaa ama uu kaga aargoosan lahaa inantaa deeto wuxuu samaynaya ama gruubin buu u samaynayaa ama shakhsiyadiisba wuxuu u samaynayaa inuu gabadhii la hadlo telefoonno kale wuxuu isticmaalo deeto gabadhi isagoo shakhsi kale isaga dhigay inuu meelo kale ku ballamiyo hadhowna uu gabadha ku sameeyo waxba waxyaabo badan oo ay ka mid tahay inuu inuu kufsado inuu nafteeda waxyeeleeyo ama toora waxyaaba caynkaas uu isticmaalo hadhowna uu social mediaha ama suuqa uu kaga sheekeeyo iyadoo aysan waxaan ahayn wax iyadu dalbatay bismillaah magacaygu waa xaliime xasan xuseen run ahaantii dhibtan u aad bay usoo noqnoqotaa haddii ay noqoto tan gacanka hadalka ama ay noqoto kufsiga ama ay noqoto waxyaabo walba oo tacadiga ku saabsan aad bay ugu soo noqnoqdaan waxaana odhan karaynaa sababaha ugu ballaaran ee taa keenaayay in ay yihiin dadka oo aqoontoodu aad ay u yartahay dowlad la-aanta oo sharci ay ka baqanayaan uusan jirinin oo ay hadday ogyihiin in xisaab adag ay ka dambayso aysan waxyaabahan oo kale aada ugu dhiiradeen laakiin hadda ay keenayso inay fududayso inay qof walba wixii uu doonaya uu iska sameeyo haa badanaa waxaan aragnaa gabdho badan oo la sheego in dhibaato soo gaadhay ama kufsi la kulmay ama tacadi kale ka dhalinyar ahaan hablaha kale dhibaatooyinka idiin sheegaan iyo waxyaabaha kale aad maqashaan walaahi horta dhibtu way dhacdaa waxyaabaha la yaabka badan waxay qofkii dhibanaha ahaayo dib loogu soo siyaadiyo sida in la takooro in hadalla xunxun la yidhaahdo in bulshada dhexdeedii magacyo looga sameeyo waxyaabahaasa horta waxa ugu badan ee macnaha aadaadka ula yaabaysa oo bulshada ka dhexdhaca ka mida waynuna garan karaynaa qof dhibaata soo gaadhay haddii meeshii niyad dhis looga samayn lahaa haddii lasii niyad jabiyo oo mar walba la yidhaahdo waxyaabo uusan u dulqaadan karaynin waxay keeni karaysaa xataa qofku hadduusan diin badan oo kale lahayn iyo waxyaabo celiyo kale inuu suusaad samayn karayo inuu qofkii istilo inuu ku fakaro inuusan nolosha waxba uga baahnayn waxyaabo badan oo noocaasay keeni karaysa horta marka u horeysa waa ku mahadcelinaya cabdikariin adigiyo bahda v o a waxyaalaha u badan ee kufsiga sababa iyo sida looga hortegi karo iyo doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karto sidan wada ognahay kufsigu wuxuu ku jiraa waxyaalaha tacdiyada u badan ee mar walba soo noqnoqda qaarkeenna ay la kulmaanba kiisas ay noocaasoo kale ku dhaceen waxyaalaha sababo waxaa ka mida lambar kow sharci la-aanta marka waxyaabaha ugu badan ee kaba suuqad hadiyo jeer la hadalhaya waa gacanka hadalka tacadiga iyo cabashooyinka bal dhallinyarada ka hore doorka qaabkaad uga wacyigelisaan in dhibaatadaasi hoos loo dhigo oo ay noqoto mid aan ku baahayn bulshada iyo sida looga shaqayn karo aad is leedihiin waa lagu baajin karaya bal ka war doorka ugu badan waxaa ka qaadan kara baan odhan karaa oo lafdhabar u ah dhallinyarada dhallinyaradu hadday u istaagto arintaas inay wax ka qabato wax badan bay ka bedeli karaan weliba gaar ahaan dhallinyarada aqoon-yahanka bahda caafimaadka iyo bahda warbaahinta oo inta badan wacyigelinada ka qayb qaata tali waxaa ugu badan inaan udubdhexaad uga dhigno diinteenna suban diinta islaamka xadiisyo badan iyo aayado badan baa ku soo aruuray inaan qofka naftiisa lagu tacadiyay naftiisa iska daaya xitaa inaan sharaftiisa aysan diintu bannayn ma aragtaan oo gabdhaha sidee bay ula kulmaan maxay tahay dhibtani waxyaabaha soo celceliya badanaa ku dhaca ee la arko runaanti cabdikariin horta waa su-aal fiican balse iminka waxaa jira barnaamij anagu dhallinyar ahaan aan iminka wadno aanan ku guda jirno oo ah sidii looga hortegi lahaa kufsiga wacyigelino fara badan baa rabnay inaan qabano isbuucan dhexdiisa haddii alla idmo dikariin olol oo v o a magaalada laascanood
magaalada jabuuti oo aad u kululah bilaha juun iyo sebtembar ayay badi dadka ka xagaabaxaan iyada oo dadka qaarkoodna ay tagaan wadamada dariska ah kuwo kalena ay tagaan magaalooyin isla dalka jabuuti ka tirsan balse jawigooda uu ka qaboo yahay kan magaalada caasimadda ah waryaha v o e da ee dalkaasi sagal siciid faarax ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo soo dirtay dalka jabuuti waxaa guud ahaantii ka bilowday oo la galay xilligii xagaaga ee kulaylka waxaana dadku ay tagaan qaarkood oo ay u xagaabaxaan waddamo kala duwan haddaba markay noqoto dhallinyarada dalka jabuuti oo ah dadka xagaabaxa kuwa ugu badan ayaa waxay kala aaminsan yihiin fikrado kala duwan qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa waxay aaminsan yihiin inay fiican tahay in lagu xagaabaxo gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka jabuuti ee qabow halka qaarna ay aaminsan yihiin in loo xagaabaxo meelo kale si aad uga soo faa'iidaysato waxyaabo kala duwan waxaana ka mid a dhallinyaradaasi daaha iyo cabdulaahi waxaana hadalka ku hormaraya cabdulaahi oo ka mida dhallinyarada aaminsan inay fiican tahay in lagu xagaabaxo gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka dhuqabo waan leenahay wata laakiinse dadkan reer jibti ma ogo in meega dhuqabo aan leenahay inuu qof ku xagaabaxo waddankiisii oo la baro gobollo qabo inaan leenahay calsbiic dhaayi caasaama yuubaki harta dhulkaa dhab waa qabow marka weelan u dhigmaan qabowgaah hijadaan kale loo xagaabaxay marka waxaan leeyahay anigu loo xagaabaxo dadka reer jibuuti hana la baro dhallinyarta ciyaalkeer ha bartaan waddankooga casaamo ma garanayaan dacis ibaga ma garanayaan hohol ma ma garanayaan ma garanayaan dhaayi ma garanayaan ku yar haddaa weydiisoo tiraade ma garanaysaa dhaayi see ogta ma garanay ku oranaya casaamo ma garanay ku oranaya calsbiic ma yaqaan ku leeyahay markaa ku xagaabaxaan baa leehay waalidada waxaan kula talinaya inay ku xagaabixiyaan hijyada aan leenahay halkaa ku xagaabaxmaan leehay waxay ku oranayaan dee anu waxaan ku xagaabaxay gabiiley arabsiyo hargeysa ku sheegaya dhira dhibaan ku xagaabaxay adisaba naasireed ku leeyahay laakiinse anu waxaan leeyahay calsibiix waan ku xagaabaxaa dakhligaan ku bixinna hijyadaha wadanaha kale ku bixin waddankeena ha ku soo noqdo dhaqaalaha dukaanada ganacsiga hijyadaha kor buu kacaa imika calsibiix oo kale afriil lama helo aqalo waa la buuxiyaa aqalada way buuxsamaan waxaan ka codsanayaa dowladdeennan jabuuti inay aqala noo dhisto oo aqala loola maqsina oo lagu xagaabixiyo dadka rejibtu ee bishii ka qaadan karaya dowladdeenna waxaan leenahay guryaha noo dhisaan casaamo iyo yuubak iyo dhaa iyo ha noogu dhisaan guryahan leenahay sida rejibtu ugu xagaabaxaan waxa u roon dadka rejibti haddii ku xagaabaxaan hijidaha waxaa biiraya dhaqaalihii dukaanadii baa ganacsigii baa biiraya iyo sirbadihii baa biiraya marka dakhliga naga galaya waddan kaloo shisheeya inuu naga galo waddankeena dhexdiisa xitaa waxaan labada qof ee lamaanihii ayaa kala fogaanay marka waddan kale u baxaa etoobiya oo kale waxaa ku dhacaysa dhib saahida baa gooday ii soo tirxaabi waxaan bay igu dhacay dhibtaasa imanaya laakiinse iminka o kale casaamoo kale habeen khamiistaa tegi sabtida reerkayaan la soo fadhiya waa soo kala noqon calsibix saasi leeg dhaay saasi leeg marka waxay u fududahay labada qof ee isqabta ayaba u fududahayba inay usoo dhowaadaan gobolkooda cabdulaahi horta bisha rabadaan uma iigu muhiimsan aniga ahaan inaan kuleylka aan ka yarbaxo waxaan islahayna inaan etoobiya aan kusoo socmo sababtuna wax kale maaha waan karaa inaan dalka dhexdiisa meel kamida uu qabo waan heli karaa aan ku xagaabaxo waan jeclaa inaan ku xagaabaxo laakiin waa dalka dhexdiisa un dadku waa dadkii un dhaqanku waa dhaqankii un waa dad aan isnaqaano isdhexgalnay laakiin meel ka duwan meesha aad ku nooshay ama aad ku barbaartay inaad soo aragto waa muhiim sidaa darteed ayaan bal isleeyahay etoobiya gaadh dirdhaboo kale aad yartegi harar baad tegi kartaa jigjiga naasareed adis ababa dhabraseed dhul badan oo aad maqli jirtay ayaad uga faa'iideysan kartaa muddada aad fasaxa haysato inaad soo aragto oad soo daawato dad badan baad kusoo baran kartaa sidoo kalena iyo dhaqamo kala duwan sidaan hore usoo sheegay dalka dhexdiisa waa dalku waa dalkaygii waan soo arkaynaa dhul badan oo ka mid a sidaa darteed maadaama oon arkay ayaa igu kalifaysa inaan soo arko meel kale oo ka duwan dhulkii aan horey u arkay si aan usoo bartay iyagana oo dee haddeeto laygaba sheekeyndey
meel kaloo kuu qorshaysa inaad tegi lahayd sida turkiga waa iska tegi kartaa masar inkastoo dee meelaha aada usii fogfog ay ku xidhan tahay dhaqaalaha uu qofku haysto inkastoo aad jeceshahay inaad ku xagaabaxda turkiga haddaad dhaqaalihii aad hayn kuma xagaabixi karaysa dad baa matalan faransiiska ku xagaabaxa dad baa maraykanka ku xagaabaxa waa ninba dhaqaalihiisa
warbixintaasi waxaa magaalada jabuuti nooga soo dirtay wariyaha v o eda sagaal siciid faarax dhegeystayaal markana waxaynu jaleeceynaa heesihii ramadaanka
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو برواقتينو سيدايو بشان رمضان براريو برواقتينو سيدايو برواقتينو سيدايو خيرات بدن باكبحي ayaan ku qofku ku bego kabogo kabogo fursadu habbayili marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan sabtanka beri ee bishani tahay ruuxii buuxshee ka soo baxa sabtanka beri ee bishani tahay ruuxii buuxshee ka soo baxa ruuxii buuxshee ka soo baxa ballanka eebbaa u qaadee ayaan ku qofku ku bego kabogo kabogo saduu habbaylin marxab marxab yaa ramadaan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان طبك هوري وبالشرو نحريس لباحد ويني طبك هوري وبالشرو نحريس لباحد ويني نحريس لباحد ويني بشان الرحمة طيلة بيلتا ayaan ku qofku ku bego kabogo kabogo fursado habayleen marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan waxaad la baxdaa adduunyada dhib iyo baaska xijabo ka baxdaa adduunyada dhib iyo baaska xijabo dhib iyo baaska xijabo barina ka sii horreeye habaalmeeni ruuxa baahane ka bogo wax sii dhiiga baydka aakhiro
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
adoo barkan buura dahabaad hadhow ka baxdaa maadhnano adoo barkan buura dahabaad hadhow ka baxdaa maadhnano hadhow ka baxdaa maadhnano xabaasha barkuu marace habaalemeeni ruuxa baahane ka bogo wasiidhiga baydka akhiro
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
ramadaan kariim meel kastood naga maqlaysaan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaana barnaamijka dhallinyarada maanta waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha oo inoo haya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo macallinka manchester city beb guardiola ayaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda aan maalin iyo habeenba ka nasan waayahan ciyaartoyda uu haatan ku raad joogo keenistooda waxaa ka mid ah xidigaha kale ah kayel waker oo baallaha midig ee difaaca uga ciyaara kooxda tottenham hatsba benjamin mendi oo baallaha bidix ee difaaca isna uga ciyaara kooxda monaco ee dalka faransiiska weeraryahanka reer jiri ee keligii dhabarka ku siiday waayahan kooxda kubadda cagta ee arsenaal alaki sanchez iyo weeraryahanka da'da yar ee maalmahan dunida ciyaaraha wacdaraha ka dhigay una sifta kooxda monoko iyo bembe qiimihiisa lagu sheegay boqol toban iyo saddex milyan oo ganiga ingiriiska ayaa doonistiisa waxaa sidoo kale iyana ku jirta kooxda real madrid oo suuqa ciyaartoyda ku legada ciddii ay ku xafiltamaan haase ahaatee afartan xidig ayaa la sheegayaa in guardiola wixii ay ku qaadataba ay ka go'an tahay inuu la soo wareego waxa ayna maamulka kooxdu u qoondeeyeen lacag gaaraysa laba boqol iyo konton milyan oo ganiga ingiriiska ah inuu ciyaartooy xilli ciyaareedkan kula soo wareego sida ay tabisay jariiradda daily mail ee ka soo baxda dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa iyaduna hardanka suuqa ciyaartoyda dhinaceeda uga jirta ciyaaryahan grishman laacibka ay ku duusha kooxda atletica madrid ayaa ka mid a ciyaartooyda ay raacdada ku hayso ciyaaryahankan oo qiimaha ugu yaraan atletica loogala soo wareegi karo uu yahay toddoba-iyo siddeetan milyan oo gariga ingiriiska sida ku qoran heshiiska uu kooxda kula joogo ayaa muujiyey inuu doonayo inuu kooxdiisa isaga tago wararka qaar ayaa sheegaya in ciyaaryahan bogba oo manchester united u ciyaaro uu ka mid yahay dadka ku jira qalqaalada grishman ee imaanshaha manchester united ciyaaryahanka difaaca uga yaara kooxda real madrid ee sergio ramos oo shalay kula hadlayay wariyaasha shirka jaraa'id ee ciyaarta kama dambaysta ah ee champions liiga ay yuventus kula ciyaarayaan real madrid ayaa mar uu ka jawaabayay sida uu arko wararka sheegaya inuu grishman ka tegayo kooxda ay xafiltamaan atletico waxa uu yidhi go'aankiisa isagaa leh iyo waxa uu mustaqbalkiisa ka samaynayo laakiin waxaan kuu sheegayaa haddii uu ka tago atletico madrid inuu yahay dhibaatona dhaaftay sidoo kale manchester united waxa ay ku raad joogtaa helitaanka wiilka everton ee lukaku walow macalinka morihnu markii uu chelsea joogay ciyaaryahankan uu u diiday inuu ciyaarsiiyo markii dambena uuba ka iibiyey kooxda everton uu haatan yahay laacib ay ku tiirsan tahay kooxdaasi sidoo kale laacibka lukaku waxaa doonaysa iyana inay dib ula soo wareegto kooxdiisii hore ee chelsea wararka imaanaya waddanka faransiiskuna waxay sheegayaan in ciyaaryahanka obamiyeng uu isaga tegay kooxda brushia dortiman ee dalka jarmalka kuna biiray kooxda b s g ee magaalada baris ciyaaryahankan reer gabon ayaa sida wararka lagu helayo waxa uu ku kacay lacag gaaraysa kow iyo lixdan milyan oo ganiga ingiriiska weeraryahankan xilli ciyaareedkii tegay ku guulaystay gooldhalinta horyaalka jarmalka ayaa waxa uu toddobaadkiiba mushaar ahaan u qaadan doonaa lacag dhan boqol lixdan iyo siddeed milyan oo ganiga ingiriiska ilaa hadda labada kooxood midkoodna ma xaqiijin heshiiska walow ilawareedyo lagu kalsoon yahayna ay sheegayaan in obamayang uu b s g si rasmi ah ugu biiray kooxda arsenaalna waxay heshiis laba sanaha la gashay tabar arsen wenger oo maalmahan joogistiisa iyo bixistiisa dhinac loo saari la'aa heshiiska arsen wenger ayaa badi taageerayaashu ka soo horjeesteen isaguna waxa ugu baaqay in taageerayaashu ay midoobaan oo ay kooxda iyo ciyaartoydaba taageeraan waxauna sheegay inuu ku dadaali doono sidii ay kooxda kaga mid noqon lahayd kooxaha ku xafiltama horyaalka dalka ingiriiska oo markii ugu dambaysay ee kooxdani qaado ay ahayd sanadkii labada kun iyo afartii ciyaartoyda la sheegayo inuu ku raad joogo si uu taageerayaasha u soo jiitana waxaa ka mid a ciyaaryahanka codsiga u gudbiyey inuu kooxdiisa ka tegayo riyaad mahrez waxaase dadka qaar ay leeyihiin in keenista laacibkaasi aanay waxba soo kordhinaynin maadaama la filayo inuu bedeli doono ciyaaryahan sanchez oo diiday inuu saxiixo heshiis lacagtiisu ay gaarayso saddex boqol oo milyan oo ganiga ingiriiska ah toddobaadkii golahayaa manchester united ee david dahia ayaa waxaa si daran u doonaysa kooxda real madrid walow ay goolhaye wanaagsan haysato madrid haddana weli kama aanay xiiso dhicin doondoonista laacibkan da'da yar ee qaranka sbain ay ku dhaartaan dhegaystayaal xubintii ciyaarinta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sida iyo nabadgelyo
mascade aada ayuu u mahadsan yahay wuxuu nala socodsiinay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha markana waxaynu mar kale idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah heysihii ramadaanka
barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o ayaad la socoteen guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aad la idman galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horraysa waxaan aniga iyo axmed idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo تقوم للروح